بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد walaale aad baad umahadsan tahay dhibaatada maanta taagan waxyaabaha ka mas-uul ee waxa weeye ururadan hadda diinta sheeganayo oo nimankan khawaarijta ahaa al-shabaab oo ma aragtay dadkii soomaaliyeed oo muslimiin ah oo taariikhda diinta ay soo gaartay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo shan sano nabanimadiisa laga joogo diintii qaatay ilaa haddana ku taagan dadka u dilayo inay gaalo yihiin xaqiiqa ahaanna hadafka ay qabaan ay tahay hadmu diin bismi diin diintii oo la dumiyo oo magac diimeed lagu dumiyo hadafkaas dadka wato oo muslimiintii laynayo sifooyinkaas qolada ku sifowday oo ah nimankan khawaarijta oo al-shabaab waa dhibaatada maanta dalka soomaaliya ka jirta ayaga ayaa yaa ayaa ah dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed inay heshiisa midna aan rabin aad baad umahadsantahay sheekh maxamed cismaan carus bismillah alxamdulilah wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wala alih wasaxbihi wasalama ugu horeyn horta dhegeystayaasha aad baan u salaamayaa barnaamijkan dhegeysanaya midda labaad siraacan waa dagaal udhexeeya muslimka iyo gaalada oo weeye waxaa soomaaliya tigi jiraana ayadaas bay ay kamid tahay mana ahan hadda mid maantay soo bilowday dalkan isticmaar baa qabsaday uga tegay dano weli oo kasii leeyahay oona weli lugta kala bixin marka dhibaatada waxay ka imaaneysaa dhinaca doonaya inay duniyaan islaamka oo ah dadka u adeegaya cadowga soo jireenka ah oo isticmaalkii iyo kuwii kasoo horreeyeyba ay soomaaliya ay uga tageen marka waxaan leenahay waxaa looga dhici karaana waxay tahay in shacabka soomaaliyeed ay islaamka ay u gargaaraan ay u gargaaraan dadka shareecada islaamka usacyinaya ay kasoo horjeestaan kuwa gumaysiga usacyinaya waaye sheekh maxamed xuseen su-aal ma u qabtaa sheekh maxamed cismaan carus waxa weeye su-aal ma rabo inaan weydiiyo laakiin waxaan rabaa inaan wax yar tusaaleeyo oo aan wax u sheego waxa weeye diinta islaamka waa la yaqaan waa shay muctarif ah oo islaamka oo dhanna la garanayo diinta waa nusra ama waa naseexa mushadid ma ahan marka arrinkan xaqiiqa ahaan markii aan tusino hadda falalka soomaaliya ka dhacay markaan kusoo koobno waxaa ka mid ah qubuurihii islaamka oo culimaa udiinkii dalkan soomaaliya diinta soo gaarsiiyay qubuurahooda la faqay baa ka mid ah dad culimo ah oo ama nidaamkan dawliga oo hadda ayagu ay waxyaabo kale ay ku sheegaan aan ka mid ahayn oo masaajidadooda joogay oo kitaabo akrinaya mudarisiin ahaa oo lalaayay baa ka mid ah nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markii qoladan uu tilmaamahayay yakhrujuuna calaa xiina furqati min annaas xilli dadku ay iskhilaafsan yihiin ayay soo baxayaan buu yidhi nabigu caleyhi salaatu wasalaam xilligii burburkii dawladdii dhexe ayay ka faa'iideysteen nimankan ay kasoo baxeen arrinkan marka waa arrin diinta islaamka la doonaya in lagu burburiyo gebi ahaanna noolaashaha bani aadamnimada iyo diinta islaamka kobaceeda looga hortegayo weye laakiin barnaamij diin banaanka ka ah weeye waayo aad baad umahadsanta shekh maxamed sheekh maxamed ismaan carus waad ka jawaabi kartaa su-aalna waad weydiin kartaa aha okay horta shacabka soomaaliyeed baa markhaati ka ah oo meeshaan fasal aladikri kuntum la taclamuun horta dadka oo wadaadada u yaqaano hadday yihiin kuwa mushrikiinta ah oo amisom ka hoos jiro ethoobiyaanka maalin kasta la socda anigu horta ma fahmayo waxaan rajeynayaa inay kuwaas yihiin marka waxaan dhihi lahaa nin maalin kasta ethoobiyan ka hoos jira oo burudiis ka hoos jira oo garab iyo gaashaan u ah horta waxa uu yahay qof walba oo soomaaliya xataa way garan karaan soomaalida diinta xataa kan aan aqoonin dhegto ka maqlay waana dad ilaahay diintiisa beri ka ah oo la doonayo in sharciga islaamka la gaarsiiyo waana lagama maarmaan waxaanan aaminsanahay dagaalkani ma ahan soomaaliya oo keliyahe waa caalamul islaami oo maanta ka bilaacay oo ka jira alxamdulilah soddon dawladood baa laga yaabaa in mar dhow ay isku furanto oo soomaaliya ay kamid tahay ayna islaamiyinta ama dadka muslimiinta ah ay hal dhinac kasoo wada jeestaan kuwa shariig ku yeelaya diinta islaamka maalin kasta u xatraynaya ethoobiyaanka iyo brudiska iyo ugandhayskana waktigooda waa u dhamaaday waxaan rajeynayaa inay la bixi doonaan ciidamada amisom oo hadda guuraya waxaan rajeynayaa in ay waktigooda insha allah intaas gabagaba ku noqdo waa garta su-aal baan idin dhex dhigayaa labadiinaba wadanka hadday dhinacan joogaan ciidamo ajnebiya dhinaca al-shabaabna waxaa la sheegaa idinka laftigiinu aad qirateen in dad ajaaniba idinla joogaan marka arintan dadka soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed haddii laga eego in lagu koobo arinta qadiyad soomaaliyeed iyo sidii nabad loo heli lahaa miyaysan sidaas ku habboonayn haddaa adigu ku horeyso sheekh maxamed horta waxa jufiyada dadka ka dhigta halka mid waa islaam waaye inama almu'minuuna iqwa muslimiintu waa hal xabo in waa hal mid oo waa hal far oo waa hal diin oo waa hal jasad oo waa hal dhinac ay kasoo wada jeedaan marka waxa dadka kala qaybiyaa waa mabaadi'da ay kala aaminsan yihiin mabaadi'dana waxay tahay muslim waa islaam iyo kufri weeye marka dadkan muslimiinta ah waxay ka dhinaca kasoo jeedaa waa hal far waa dad muslimiin ah laakiin waxaan ognahay annaga in ciidamo christan ah oo soomaaliya raba inay ka tirtiraan diinta islaamka ay soomaaliya loo soo diray oo ay caalamka usoo dirsadeen qaarkood oo ay doonayaan inay islaamka ku dibiyaan taasna insha allah waxaan rajaynayaa inaysan dhici doonin marka dadka noocaasa oo dabadhigista u ah ciidamadaas soo duulay ee soomaaliya yimid oo doonaya inay islaamka ka tirtiraan kuwa soomaali lama dhihi karo lama dhihi karo soomaali lama dhihi karo dad wanaag doonaya waa dad doonaya inay gumaysi dadka ku korhayaan waaya iisug marka waaya waxaan siinayaa sheekh maxamed xuseen alqaadi waxaan rabaa inay ogaadaan haddii islaam la doonayo oo xaqiiqo ay tahay kelmadda hadda uu sheegayo madaxweynaha dalka soomaaliya maanta ka jira waa muslim wasiirada iyo xildhibaanada iyo kulli waa muslim dawlad islaam ah haddii la rabo halkaanay taallaa iyo ummadda soomaaliyeed inta maanta hogaanka haysaba ajnabi inay yimaadaanna kow yaa ajnabi keenay xaqiiq ahaan markii la fiiriy nimanka alqaa'ida kasoo hogaamiyey oo dalka soomaaliya keenay baa keenay in ajaanib kalena dalka soomaaliya inta la keeno ayaga lagula dagaalamo taasa keentay marka qadiyada iyada iyagu ay haystaan qadiyada soomaaliyeed haddii ay haysin lahaayeen oo ay rabi lahaayeen heshiiska wuu dhowaan lahaa oo waa lala heshiin lahaa laakiin niman qadiyad soomaaliyeed u socda ma aha waay su-aal kalean idin dhex dhigayaa su-aal kalean idin dhex xarun meesha xaruus haye dadka mujaahidiinta ah oo soomaaliya yimaada shacabka soomaaliyeed waxma dhiban bal ayagay la saftaan laakiin waxaad dareemaysaa ciidamada hadda jooga soomaaliya inay shacabka soomaaliyeed ay si kala soc aan lahayn ay u duqeeyaan oo ay u dilaan oo ay gabdhahooda u kufsadeen oo meel kamida soomaaliya ciidamada kenya ay xoolaleydii soomaaliyeed ku duqeynayeen ayagoo aynan joogin wax ciidan ah oo kasoo horjeeda taasi waxay muujinaysaa in ciidamada doonaya soomaaliya inay qarsadaan oo ay doonaya inay islaamka ka hortagaan ay shacabka soomaaliyeed ay doonayaan gabi ahaantiisba inay dhinac ka maraan dadka la socda oo soomaaliya isku sheegaan waa dad calooshooda shaqaystayaal oo ayaga la shaqeeya waayahay marka sidaas bay ku kala duwan yihiin waay waan ka gudbayaa su-aal kalen idin dhex dhigaya adigaana kugu horeynaya alqaadi haba yaraatee dhinacan kale ee aada iska soo horjeedaan wax wanaag oy qabteen ood u ogoshihiin xilligan ma jiraan haba ha yaraatee wax wanaag ah oo dalka ay ku soo kordhiyeen oo ummadda soomaaliyeed kala burburkeeda iyo diintii iyo dadkii oo laysku diro waxaan ka ahayn ma jirto nimankaan ay soo kordhiyeen taariikh yar haddaan kuusoo qaato aad idulqaato qaanuun macruuf adoo mahadsan waxaa la yidhi diinta dadka waxaa lagu soo gelin jiray in loo macaaneeyo lagu soo dhaweeyo bal hadda waxay taagan tahay muslim markii la yidhaahdo oo qofka muslim la yidhaahdo in ummaddii ay kala cararaan oo la yidhahdo muslimka waa kee su-aal la isweydiiyo waxay ahayd muslim markii lamaado in lagu soo cararo oo dadku ay jeclaadaan ayay ahayd hadda maanta waxay taagan tahay in soomaaliya markii la yidhaahdo ama muslim la yidhahdo laba labadaas magaca markii la maqlo in qof kastaba uu cararo arrinkaas wax gaarsiiyey maanta oo dhibaatadaas dhacday sameeyey waa nimankan khawaarijta ah oo dalka soomaaliya maanta dhibaatadan ka jirta sameeyey wey waayo sidaasoo kale maxamed cismaan caruus dhinacan kale idinka soo horjeeda ahlu sunna iyo dowladda wax wanaagooda ogoshiid ma jirta haba yaraatee wax wanaag ah oo ay uhayaan ummadda soomaaliyeed ama dhammaan geeskan africa haba yaraatee caalamka ma jirto qoloyinkan ridada iyo kuwan mushrikiinta haba yaraatee labadaba waa waxay joogaan aan degree zero minus zero bay joogaan ummadda soomaaliyeedna maanta way og tahay bal waxa ay kusoo kordhiyeen inay la saftaan oo ay cadowgii duulaanka ku ahaa goboladoodii iyo magaalooyinkoodii iyo tuulooyinkoodii ay u farmuqaan oo ay xeryihii militariga ee soomaaliya ay ay u jaajuusaan oo ay tusaan bay kusoo kordhiyeen waana wax shacabka soomaaliyeed ay maanta markhaati ka yihiin waxay kusoo kordhiyeen shacabka soomaaliyeed inay ay abaaro iyo colaado aan loo adkaysan karin waxay kusoo kordhiyeen shacabka soomaaliyeed dhibaato aada iyo aada u qariban wax la isbarbar dhigi karo haba yaraatee ma jiraan meeshaan waa calaamada siiray ka hooseeyaan qolooyinka waaya su-aashan kale idin dhex dhigayo waxa weeyaan waddanka soomaaliya nabad buu u baahan yahay dagaal uuni ma socon karo mar walba sanadkii shan iyo labaatanaad baa lagu sii dhow yahay xalku muxuu yahay haddaan adiga ku siiyo sheekh maxamed xuseen qaadi walaal waxa weeye xalka wuxuu yahay anigu aan u arko xalka waa in nimankan fallaagada ah oo nidaam dawli ah ummadda soomaaliya inay dawlad u dhalata aan rabin diinta islaamkana sidaan hore usoo sheegnay burburinayo inay tanaasulaan ma uu malaynaye waxaa la yidhi man masa bidcatun najdi falaa yarjaahu falaaxun baa la yidhi wax liibaane lagama rajaynayo laakiin inay hubka iska dhigaan dunuubta ay galeenna ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta ay ka galeen intay garowsadaan ilaahay u toobad keenaan inay soo noqdaan dadkooday kusoo dhex noqdaan sidaasna ay maaragtay lagu cafiyo haddii taas ay dhacdo waxa weeye xalka waa la gaarayaa xalka waa la gaarayaa ayagana badbaaday helayaan haddii laakiin taas aysan dhicin waxay noqonaysaa ummadda soomaaliya sida hadda ay dhammaan ay go-aanka u qaateen intii midka ugu dambeeyay laga baabi'inayo in la iska zuulay noqonaysaa laakiin xalka wuxuu noqonayaa nimankan khawaarijta ah ilaahay ha u toobad keeneeno dunuubta ummadda soomaaliyeed ay ka galeen ha kasoo noqdeeno dadkooda ha kusoo dhex noqdeeno waa garta waaya caruus baan siinaya caruus marka hore waad ogoshahay soo maa inaan dagaal wax walba lagu xallin karin xalku muxuu yahay horta dagaalku maanta ma bilaaban shan iyo labaatan sana ka horna ma bilaaban kun iyo afar boqol oo sano ka hor buu bilowday waana dagaalkaas dagaalka ay ku jiraan mujaahidiinta caalamul islaami oo dhan xalkuna wuxuu yahay in wactasima bixablilah jamiican walaa tafaraqu wey halkaas baanu taagannahay islaamka ama muslimiinta waxaa dan ugu jirtaa inay iska dulqaadaan dadka kusoo duulay oo doonaya inay islaamka hoos ka dhigaan marka taasna waa mid aan dhici doonin insha allah waxaan rajaynayaa in ay dhow dahay ayna gabangaba tahay xilligii kala baxa oo yoomalfurqaankii waxaana isleenahay insha allah kuwa doonaya inay soomaalida ay ku dul hayaan cadowga doonaya inay islaamka ka dubiyaan in gobolkoodu dhacay shacabka soomaaliyeed ay dhammaantood ay ka dabasaftaan kuwa doonaya inuu islaamka kor noqdo kana soo horjeestaan kuwa doonaya inay dulnimada ay horseedaan oo ah mushrikiinta iyo kuwa amisom ka hoos jira ee muqdisho jooga ee doonaya inay shacabka soomaaliyeed ay gumaysiga si calooshhaystanimo ah ay baddii soomaaliya ku gataan ay ku gataan dhulkii soomaaliyeed ay khayraadkoodii soomaaliyeed ay doonaya inay ka iibiyaan gumaysi ku qabsadaan ayaga wadamadoodii xalila marka taasina insha allah waxaan rajeynaya insha allah inay guushaasi ee shacabka soomaaliyeed goordhow ka marqada waayo su-aasha ugu dambaysa waxaan filayaa inaad labadiinuba aada qodobkan wada ogolaan doontaan soomaalinimada ma ogoshin labadiinuba labanoo soomaali oo waddanka wadala inaad tihiin aan kugu horeeyo alqaadi adiga ha soomaalinimo waa ogolahay qofka soomaaliga ah wax waa ka halaabi karaan nimankan hadda aan tilmaamayo khawaarijta ah waa dad soomaali ah oo dalka u dhashay walow ayaga ay diidan yihiin soomaalinimada ay diidan yihiin oo oo fikir ajnabi jinsiyad ajnabi iyo magacyo ajnabi ay qaateen oo adigoo adogsoon tahay oo magacyadooda la qarinayo qof muslim sheeganayo oo haddana wejigiisa dadaya oo maaragtay indhaha duubanaya oo dadkii laynaya oo haddana magacaas sheeganaya waa waxyaabaha la yaab kale ay kamid tahay qof muslimka waxaa laga rabaa in wejigiisa u banaanaado dacwada dadka u gaarsiinaya ay arkaan lawada yaqaano muctarif uu yahay sidii nabiga aleyhi salaatu wasalaam uu sheegan jiray nabiga aleyhi salaatu wasalaam afka ma duuban jirin dadna ma qatli jirin arrinkaa marka aayadda qur-aanka ahayd aan kusoo khatimo oo ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilati hiya axsan wadada rabbi dadka ugu yeer si wanaagsanna ugu yeer wacdi wanaagsan iyo xikmad wanaagsan ugu yeer buu ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay marka haddii inti ilaahay lagu bedelo udcu ilaa sabiili rabbika bilqatli dalka dadka dil ugu yeer marka diintii oo la garab marayo ayaa taas ayaga ku caddaatay laakiin markaan kusoo koobo su-aashaada jawaabteeda dadkan waa dad soomaali ah inay soomaali yihiin waa aaminsanahay laakiin waa dad soomaali inay erib karaan oo dalkan dad ajnabi ay ku wareejaan doonayo wey waayahay caruus soomaalinimo ma u ogoshahay oo wadankana uu idinka dhexeeyo sheekh maxamed xuseen alqaadi aniga waxaan ahaa nin muslima muwaxida oo mu- een, dalkan soomaaliyana de waaban joogaa een, laakiin waxaan kuu sheegayaa aniga dadka een, doonaya een, inay soo horkacaan kufriga doonaya inay soomaalida ay ay kala dhambalaan doonaya inay islaamko islaamnimadooda ay farageliyaan doonaya inay ay aloosha- shaqaystayaasha ay kusoo horkacaan een, dadkan soomaaliyeed ee muslimiinta ah aniga dadkaas lama aha lama aha aan diin isku mabda ma nihin waana waxaana aan ku habboon dadkaas in laga saaro soomaalinimada in laga saaro dhulka soomaaliyeed in loo gacan geliyo meesha ay u socdaan oo ah kuwa ay u shaqaynayaan insha allah